maalin kale oo yacni mashquul aan ku noqonnay dhaawacyadii labada qarax oo soo dhacday inkastoo labada qarax ay kala xoog badnaayeen oo hal qaraxa badnaay dhaawaciisa waxaana loo keenay toban iyo shan qof oo dhaawacan nasiib waxay ahayd in toban iyo shanta aysan wada dhaawacooda uusan wada xoog badnayn toddobo dhaawacyadii yar bay qabeen waan daaweynay waa baxeen sideed waa qalimo waaweyn bay ahaayeen waan ku samaynay waan seexinay mar dambena waxaa la keenay sideed kaleoo goobta laga soo qaadayo meyda oo la geeyey qaybta mortuariga oo isbitaalka marka adiga isku darka wixii la keenay waxay ahaayeen saddex iyo labaatan haddaan ku darno sideeda meydka ah oo iyagoo meydana loo keena haddaan ku darno waa dhici kartaa isbitaallo kaleetoo dhaawacyada in la geeyey maanta isbitaallada waa iska badan yihiin laakiin inta annagana loo keena waa intaasi waan aad baan uga shaqaynay bukaanadeena hadda waa noo jiifaan wixii aan seexinay oo sideed ahayd qaar waxay u baahnaadeen intensive care in loo suubiyo oo mashiinna annaga aanuna alin lagu xiro labay ahaayeen waxaa loo qaaday isbitaalladii la geyn lahay intii kale waa noo jiiftaa wax hadda dibadda in loo qaado u baahan ma jiraan dhaawacyadooda iyo bixintooda annagay nagu xiran tahay waa u shaqaynuhaynaa waan sii wadaynaa ilaa ayagoo caafimaad qaba isbitaalka ay ka baxaan abaarihii duhurkii ayaa waxaa naloo soo gaarsiiyey afar iyo toban qofood oo dhaawacyo ah kuwaasoo dhaawacyada meelo kala duwan ka qabay runtii isbitaalka wuu la tacaalay dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxay u baahnaayeen inay u qabteen lix ka mida way baxeen sideed ayaa ku hartay oo laba qof loo sameeyey qaliimo kala duwan laba qof ayaa qaliimo loo sameeyey haddana xaaladooda way fiican tahay ma jira wax meydadoo lagusoo gaarsiiy may wax meydoo nala soo gaarsiiy ma jirin wax isbitaal ku dhintayna ma jirin runtii inta hadda isbitaal ku jirto xaaladooda way fiican yihiin xilli dhow kadibna insha allah waxaan rajeyneynaa inay cagahooda